golaha wakiilada ee somalilan ayaa saddexdii fadhi ee ugu dambeysay ee magaalada hargeysa ay ku yeesheen kulan albaabada ay u xiran yihiin oo ay mudanayaashu dood dheer kaga yeesheen xaaladda somalilan fadhigaasi ayaa waxaa laga soo saaray war murtiyo ee dowladda looga dalbaday inay golaha u soo gudbiso heshiisyada ay gasho islamarkaana tilmaamay in golahu uu xoojiyo dabagalka xukuumadda haddaba wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa amuurtan ka wareystay guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo ujeeddada fadhiyadan goluhu wuxuu ku shaqeeyaa dastuurka iyo xeerhoosaadka golaha wakiilada labada waxay tilmaamayaan in goluhu fadhiyadiisu kuwa xidhan iyo kuwa furan baa indhoon karaan marka wuxuu ka mid ahaa uun kulamadii ama fadhiyadii caadiga ahaa ee golaha wakiilada golaha arimo qaran iyo arrimo golaha gaaraba waa lagaga hadlayey fadhigaa xidhan ee saddexda maalmood soconayay fadhiyadaa xidhan maxaa ka mid ahaa guddoomiye qodobadaasaad kaga wada hadasheen intaasaad ku falanqaysaan waxaa ka mid ahaa xaaladda guud ee amni nabadgelyo ee jamhuuriyadda somalilan waxaana ugu dambayntii golahu ugu baaqay shacbiga reer somalilan inay ilaashadaan nabadgelyada wada noolaashaha iyo wada jirka geesna uga soo wada jeestaan cadowga somalilan waxaa kaloo ka mid ahaa inay ka hadleen oo xanuun badan qaranka ku haysa arrimaha dhallinyarada iyo shaqola-aanta iyo tahriibta oo ay golahu usoo jeediyeen dhallinyaradu inay aaminaan dalkooda una soo jeediyeen xukuumadda shirkadaha iyo ganacsatada waaweyn in laysugu tago la sameeyo mashaariic shaqo loogu abuurayo dhallinyarada waxaa kaloo golahu soo jeediyey xukuumadda iyo shacbigaba in si aan naxariis lahayn loola dagaalamo shabakadaha dembiilayaasha ah ee ku howlan tahriibinta dhallinyarada waxaa golahu isla qaatay in gol ahaan ay noqdaan qayb muhiima sidii looga wacyigelin lahaa dhallinyarada arrinta tahriibta waxaanu ka warhaynay beryahan dambe khasaare naf iyo maalbal inay ka dhasheen daadad fara badan oo wakhtiga roobka gaar ahaan togaga u dhexeeya berbere iyo hargeysa waxaa golahu usoo jeediyey deeqbixiyayaasha iyo xukuumaddaba in lagu dadaalo lana qorsheeyo sida ugu dhaqsaha badan in dooxyada berijiyo looga sameeyo waxaa kale oo golahu isagoo waajibkiisa dastuuriga gudanaya isla qaatay in dabagalka shaqada xukuumadda la xoojiyo waxaa kaloo lasoo qaaday sicir bararka iyo maciishadda oo si baan u taabatay shacbiga reer somalilan gaar ahaan beryahan dambe iyadoo ascaartu ay kor si xaddhaafa ugu sii socotay waxaana loo soo jeediyey xukuumadda inay samayso xakamayn sicir bararka waayo guddoomiye markaynu ka hadlayno tayeynta golaha oo kale dabcan golaha wakiiladu muddo sideed sannadood ayuu soo jiray maxaa keena haatan maanta in golaha wakiiladu dib isu eego sideed sannadood kadib iyadoo muddada hadhiba haatan ay koobantay
horta dee organisation kasta oo dunidaahi wuxuu u baahan yahay isqiimayn iyo inuu wax isweydiiyo iyo haddii jirto habaacsanaani waxaa keenay marka golahu guud ahaan arinta arrimaha golaha si adag oo dood adag buu ka yeeshay waxaa isla qaatay in la wanaajiyo lana tayeeyo maamulka guud ee golaha waxaa isla qaatay in la xoojiyo xilgudashada mudanayaasha iyo ilaalinta saacadaha shaqada waxaa laisla qaatay dardargelinta shaqada guddi hoosadadka oo ah halbowlaha golaha iyo halka shuruucdu ka soo baxdo waxaa laisla qaatay in la qabyo tiro dhammaan shuruucda gala hor yaalla marka waxay ahayd isgubaabin iyo dardargelin muddada kooban ee wakhtiga uga hadhay golaha wakiilada in si aan waajibkooda gutaan ay hawshaa dardargelin bay ka ahayd
waay sinu ka warqabna guddoomiye hay-adaha dastuuriga marka la eego waa saddex hay-adood haddayd noqoto sharci dejintii fulintii iyo weliba garsoorkii golaha wakiiladu waa dhadhaar ka mida dhadhaaradaasi muddooyinka ugu dambeeya waxaa soo baxaya eeda la xidhiidha inay isu milmeen golihii fulinta amaba executiveka wixii la odhanayay markaynu ku hadlayna taas qodobada inta badan laga hadlo waxaa ka mid a heshiisyadii xukuumaddu gasho oo ka mid a waa jabaadkii ay golaha wakiiladu lahaayeen in la hor keeno ay golaha wakiiladu eegaan qodobadaasi ma la falanqeeyo muddooyinka ugu dambeeya
golahu soo qaaday arrintaas waxaan kuu sheegayaa kolleyba intaanu golaha joognay xukuumaddii horena wanu weydiin jirnay oo waraaqaan u qori jirray ase yeeshee uma dheganugleen golaha xukuumadda cusub markay cusbayd waxyaaba ay ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inay keenayso oo ay ku jirtay boqolkii maalmood waxqabadkeedii in dhammaan heshiisyadii gashay ama dowladdii horeba gashay golaha la keeni doona lakin weli waan ka sugaynaa iyaga laftigooda arrintaa waanu dabagelayna waana xasuusinayna xukuumadda somalilan waxa ku jira qodobadaad soo saarteen sideed qodob ka mid ah oo aad ciidamada usoo jeedinaysaan in la dhowro dhowrsoonaanta ay dhowraan mudanayaasha maxaa arrinkaasi keenay macaqabado mudanayaasha ka hormi baa jira ma waxyaabaha qaar idinsoo gaadhay oo mudanayaashii la gaarsiiyey baa jira ha way jiraan waxaa laga yaabaa ciidanka ammaanku inaanu mudanaha iyo dhowrsanaantiisa aanu garanayninba marka waxaan u gudbin doonaa talisyada ciidamada buriska qaranka asluubta iyo ciidanka ile amnigaba in waxyaabaha uu siiyey dhowrsanaanta dastuurku siiyey mudanaha la ixtiraamo oo markuu yaa mudanaan ahay lagu ixtiraamo dhowrsanaantiisaas uu dastuurku siiyey
gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu waramayay magaalada hargeysa wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac